بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh صلى الlه عليه وعlى آله وصحبه وسلم اllهma وفqna min الأqوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda saddex iyo siddeetanaad ee suuratu taaha waxaynu weli ku dhex jiraa qisatu nabiy llaahi muusa calayhi salaam iyo waxa weeyaan qoomkiisii reer banu israa'iil iyo qisaskii dhex maray ayaa aayaadkani ay ka warramayaan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi fii kitaabihi alkariim wma acjalaka can qowmika ya muusa qaala hm ulaa'i calىa aharii wacajiltu ilayka rabbi litardaa allah waxau ihi subxaanah wamaa acjalaka maxaa kaa soo dedejiyey can qowmika qoomkaagii maxaa kaa soo dedejiyey yaa muusaa nebi muusow maxaa qoomkaagii kaa soo dedejiyey qaala waxa uu yihi hum iyagu ulaa'i waa kuwan calaa aharii raadkayga ku taagan waa kuwan raadkayga haya ee ii dhow wacajiltu waan soo degdegay ilayka xaggaagaan u soo degdegay rabbi yaa rabbi rabbigayow litardaa si aad raalli iiga noqoto qaala waxa uu rabbi yidhi fa innaa annagu qad fatannaa waanu fidnaynoo waanu imtixaanay qowmaka qoomkaagii waanu fitnaynoo waanu imtixaanay muusow min bacdika adiga dabadaa qoomkaagii waanu imtixaanay wa adallahum waxaana lumiyey assaamiriyu ninkii saamiri loo odhan jiray ayaa halleeyey oo lumiyey farajaca muusaa nebi muuse waa soo noqday oo ilaa qowmih qoomkiisii buu dib ugu soo noqday khadbaana xaal uu yahay mid cadhaysan asifan oo qoomamaysan oo murugaysan qaala waxa uu ku yidhi muuse markaa qoomkiisii yaa qowmi reetolkayow qoomkaygiyow alam yacidukum miyaanu idin yaboohin rabbukum rabbigiin wacdan yabooh yaboohaasoo xasanan wanaagsan ballan wanaagsan rabbigiin miyaanu idiin qaadin afataala ma waxa idinku dheeraaday calaykum idinka korkiina alcahdu ma ballantii iyo mawcidkaan idinka maqnaa baa idinku dheeraaday soddonkii habeen ee waxa weeyaan tobanka lagu dhammaystiray ma afartankaas ayaa idinku dheeraaday am aradtum mise waxa aada doonteen an yaxilla inuu idinku soo dego calaykum korkiina gadabun cadha inay idinku soo degto cadhadaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay oo fa akhlaftum waad khilaafteen markaa oo waa ka baxdeen mawcidii ballantan idinla galay ee ahayd inaad iga daba timaadaan haaruunna aydaan khilaafin oo aada toosnaataan qaaluu waxay yidhaahdeen maa akhlafnaa maanaan khilaafin oo kamaanaan bixin mawcidaka ballantaadii iyo wacadkaad nala gashay kamaanaan bixin bimalkinaa awooddeeda kagamaanaan bixin macnaha awood iyo ikhtiyaar annaku aanu mulkinoonu leenahay kagamaanaan bixin ballantaas ee waa nalaga xoog roonaaday oo waa nala muquuniyey walaakinaa ha yeeshee annaga xumilnaa waxa nalagu xambaaray oo nala saaray qiraa'ada kale waa xamalnaa waxaanu qaadnay annaku oonu xambaarnay xumilnaana waxa naloo xambaariyey oo nala saaray awsaaran culaysyo culaysyadaasoo min ziinati alqowm qoladan reer fircawn waxyaabahay isku qurxinayeen dumarkoodee dahabka oo kale waxyaabahaas ayaa naloo xambaariyey oonu soo qaadnay faqadafnaaha dabeed waanu tuuray oo halkii uu haaruun ku tuura yidhi iyo godkuu ku qodayba godkii uu qodu yidhi ku rida ayaanu ku ridnay fakadaalik sidaasi oo kale sidaanu annakuba u tuuray waxyaabaha laysku qurxiyo ayaa alqa saamiriyu saamiri ninkii lo odhan jirana u tuuray wixii uu hayay ee ziinatulqowm ahaa oo godkaa uugu riday fa akhraja dabeed wuxuu u soo saaray saamiri lahum iyaga nimankii qowmkii muuse wuxuu u soo saaray cijlaa dibi ayuu u soo saaray oo waxyaabihii laysku qurxinayey iyo dahabkii meesha lagu guray dab intuu ku shiday oo isku dhalaaliyey ayaa qaab waxa weeyaan dibi oo kale u suureeyo uga sameeyey fa akhraja waxa uu u soo saaray saamiri lahum iyaga cijlaa dibi ayuu markaa u soo saaray dibigaasoo jasadan ay daa jasadin jidh u saaxiib ah macnaha waxa weeyaan dee waa dibi daato iyo jidh la taabto oo le oo waxa weeyaan dee sidii taallada intuu qaabeeyey oo uu sawiray uu soo joojiyu soo taagay ee maaha qoraal meel lagu qoro lagu xardhay markaa jasadka waxa uu tilmaamayaa dee shay daatalo soo taagan oo uu qoray oo uu qaabeeye weeyi ee sawir uun meel lagu qoray oo waxa weeyaan ku xardhan ma aha fa akhraja markaa wuxuu usoo bixiyey lahum iyaga cijlan dibi ayuu usoo bixiyey dibigaasoo jasadan ay daa jasadin jidh u saaxiib ahoo dee qaabkii lo-da lehoo waxa weeyaan xubnihii iyo jawaarixdii iyo wax walba inta loo sameeyey uu soo joojiyey dibigaasoo lahu u sugnaaday khuwaarun cidii lo-dana leh oo ciyayo dhawaaq leh fa qaaluu waxay yidhaahdeen saamiri iyo intii raacsanayd ee gaaladahayd markaa waxay yidhaahdeen haadaakani ilaahukum waa macbuudkiinnii aada caabudayseen iyo wa ilaahu muusaa muuse macbuudkiisii weeyi oo fanasiya muuse waa iloobo ilaahiisii waa iloobo meel kaleu ka doondoonayaao waa kan meel kale ayuu ka raadinayaaye macbuudkuu muuse caabudayana waa kan ayaa saamiri iyo raggii raacsanaa ay ku yidhaahdeen qoomka intii kale alla waxa uhi afalaa yarawna an laa yarjicu ilayhim qawlaa iyadoo hadalka gaalnimada a lagu inkirayo o lagu radinayo ayaa rabbi waxau ihi afalaa yarawna oo miyaanay arkayn an laa yarjicu inaanu ku soo celinayn ilayhim iyaga dibigani qawlaa wax hadal ah hadal iyo hugunba inaanu lahayn oo hadday wax weydiiyaan ama ay waraystaan warba aanu ku soo celin karayn miyaanay arkayn ma waxa ilaah noqda waxaan warba kuu soo celin karayn oo walaa yamliku aanu u hanan karayn lahum iyaga daran dhibaato iyo walaa nafca dheeftoona miyaanay arkayn dhib iyo dheeftoona inaanu u mulkiin walaqad qaala lahum haaruunu min qablu yaa qowmi inamaa futintum bih walaqad qaala wallaahi laqad qaala dhab ahaan wuxuu ugu yidhi lahum iyaga haaruunu haaruun waxa uu ku yidhi min qablu ay min qabli cawdati muusaa nebi muuse intaanu u soo noqon ka hor wuxuu haaruun ku yidhi ilayn isaga ayuu kaga tegay muuse qowmka eh yaa qowmi qoomkaygiiow innamaa futintum waa laydin imtixaamay uun bihi ay bilcijli macnaha dibigan waa laydinku imtixaamay uuna waa laydinku fitneeyey wa inna rabbakum rabbigiinna waxa weeyi arraxmaanu ilaaha raxmaanka ee naxariista ballaadhan kaa weeyaan rabbigiinna cibaadadiinna xaqa u leh ee idin abuuray ee fattabicuunii aniga isoo raaca buu haaruun ku yidhi oo wa atiicuu ateeca amrii amarkaygana adeeca oo haycaasiina qaaluu waxay ku yidhaahdeen lan nabraxa ka zuuli mayno caakifiina kuwa ku nagi oo ku nagaanaya calayhi ay calaa cibaadati alcijli dibigaa caabudistiisa kuwa ku nagaanayo oo daa'ima ka zuuli mayno xataa yarjica ilaa uu nooga soo noqonayo ilaynaa annaka muusa nebi muuse uu ka soo noqonayo markaa muuse waa soo noqday indhihiisaanu ku arkay qoomkiisu waxay sameeyeen iyo dabadii wixii dhacay marka canaanta wuxuu ka bilaabayaa walaalkii haaruun qaala waxau idhi markaa muuse yaa haaruunu haaruunow maa manacaka maxaa kuu diiday id ra'aytahum markaad aragtay dalluu inay lumeen allaa tattabicanii ay an tattabicanii inaad isoo raacdood iga daba timaado maxaa kuu diiday marka laadu waa masiida lita'kiid oo maaha naafiye eh waa ta'kiid unbaa loo keenay waa sila ama tawkiid marka waxa uu ku yidhi maa manacaka id ra'aytahum dalluu maxaa kaa manciye haaruunow markaad aragtay inay lumeen allaa tattabicanii ay an tattabicanii inaad isoo raacdoo iga daba timaado maxaa kuu diiday afa casayta miyaad caasiday amrii amarkaygii amarkaan ku siiyey ee ahaa inaad dadkan sii hagaajiso ood sii daryeeshood iga daba keento miyaad khilaaftay qaala waxa uhi markaa haaruun yabna umma hooyaday inankii ay dhashay ee walaalkayow markaa wuxuu ugu dhawaaqay dee iyagoo marka horeba iskubaha ah xagga hooye iyo xagga aabbaba haddana hooyadu raxmadda iyo caatifadda badan ee ku jirta darteed ayuu ugu soo halqabsanayaa si uu ugu dabco marka waxa uu ihi yabna umma hooyaday inakeediiyow kii hooyaday ay dhashayow laa ta'khud ha qabanin bilixyatii gadhkayga hay soo qabanin walaa bira'sii ay walaa bishucuuri ra'sii madaxayga timihiisana hay soo qaban waayo siday aayaadka kale tilmaameen muuse isagoo cadhaysan ayaa madaxa iyo gadhkaba uu isku qabto uu soo jiiday isagoo aada ugu cadhaysan marka waxa uu ihi yabna umma hooyaday wiilkeediiew ama hooyaday inankii ay dhashay ow laa ta'khud hay qabanin bilixyatii garhkayga iyo walaa bira'sii iyo madaxayga toona midna hay qaban garhka iyo madaxa toona waayo inii anigu khashiitu waxaan ka baqay an taquula inaad igu tidhaahdo faraqta waxaad kala kaxaysay bayna banii israa'iila nimankii reer banu israa'iil baad kala kaxaysood laba kooxood ka dhigtay inaad tidhaahdaan ka baqday ilain haddaan inta i rumaysay soo kaxaystoon soo dhaqaaqo intii dibiga caabudana ay iga hadho dee halkaasaa laba fariiqo ama laba kooxood lagu kala noqday markaa reer banu israa'iil baad kala qaybisaadi oo dhan cabsi aan ka qaba darteed ayaan isaga joogay ooaan u dhex joogay innii khashaytu anigu waxaan ka baqay an taquula inaad igu tidhaahdo faraqta waxaad kala kaxaysay bayna banii israa'iila reer banu israa'iil baad kala farqisood kala geysay inaad igu tidhaahdaan ka baqday oo walam tarqub maad sugin ama maad ilaalin qawlii hadalkaygiina maad sugin igamaad war sugine waad kala farqisay buu ku odhan ayaan ka baqday ayuu yidhi walaalkayow qaala waxa uu yidhi markaa muuse waxa uu ku soo jeedsaday markaa ninkii saamiriya inkaarqabihii fasahaadiyey qoomka ee gaalnimada geliyey ayaa uu ku soo jeedsaday markuu walaalkii ka soo jeedsaday qaala waxau ihi markaa muuse famaa khatbuka war adiga warkaaga iyo arrinkaagu waa maxay yaa saamiriyu saamiriyow adiga warkaagu waa maxay qaala waxau ihi basurtu waxaan arkay bimaa shay lam yabsuruu aanay arag bihi shayga oo faqabadtu waxaan qabtay ama aan cantoobsaday qabdatan cantoobo ayaan cantoobsaday min ahari rasuuli min ahari xaafiri farasi rasuuli intaasoo dhan soo qadar rasuulku oo jibriil looga jeedo faraskii uu saaraa qoobkiisa meeshuu dhigay ayaan cantoobe ciida ka soo cantoobsaday fanabadtuhaa markaa waxaan ku tuuray cantoobadii ciidda ahayd waa sacabka ama gacanta marka la kulmiyo muggeed inta ay soo qaado weeyaan cantoobadu markaa cantoobadii ama sacabkii ciidda ahaa ayaa waxaan ku tuuray dibigii dushiisa dibigii aan suureeyeen qaabeeyey ayaan korka kaga saydhay wa kadaalika sidaasi ayaa sawalatay ii qurxisay lii aniga nafsii naftaydu sidaasay ii qurxisay ayaa uu saamiri yidhi qaala waxa uu ku yidhi muuse fadhab tag saamiriyow naga dhex bax fa inna laka waayo adiga waxa kuugu sugnaaday filxayaati nolosha ay muddata xayaatika intaad nooshahay waxa kuugu sugnaaday ifka intaad joogto an taquula inaad tidhaahdo lamisaasa istaabasho ma jirto waxna ma taabanayo cidna ima taaban karto macnaha waxaa lagugu ciqaabayaa in haddaad wax taabato ama cidi ku taabato dee cuquubo iyo cudur iyo xumad iyo balaayo ay kugu noqoto markaa dadkaba aada isaga cararto duurgal noqoto taasaa lagugu imtixaamaya intaad nooshahay wa inna laka waxaana kuu sugnaadoo kuu dheer intaas mawcidaa ballan ballantaasoo lan tukhlafahu aan lagaaga baxayn oon la baajinay ballan baa kuu sugan maalinta qiyaame lagugu ciqaabayo cadaab kugu sugayo ballantaasoo aan lagaaga baxayn oo laguu oofinayo ballantaa alla uu kuu qorsheeyey aanu kaaga baxayn oo uu kuu oofinayo waa marka waxa riwaayadan xabsadee lan tukhlifahu majhuulka aynu akhrino qiraa'ada kale musamaha lan tukhlifahu marka waxa weeyi waxaa kuu sugnaaday mawcid lan tukhlifahu aanad khilaafayn ood imanasoood ku khasban tahay wandur eeg ilaa ilaahika macbuudkaad caabudaysay eeg saamiriyow alladii macbuudkaasoo dalta aada ahaatay ama aada ahayd caakifan mid ku nagi korkiisaoo ku nagaaday calayhi ay calaa cibaadatih cibaadadiisa bal macbuudkaagii aada cibaadadiisa ku dul nagaatayna eeg waxaanu ku samayno lanuxariqannahu wallee waanu gubi oo waanu gubi humma lanansifannahu dabeed waxaanu ku saydhin doonaa filyami badda dhexdeeda nasfan saydhin intaanu dab u shidno oonu gubno ayaa dembaskiisana maalin dabayl badan biyaha badda la raacin ee bal eeg waxaanu ku samayno dabadeed qoomkiisii buu kusoo jeedsaday isagoo waaninayoo macbuudkooda xaqaa u tilmaamayo waxa uu yidhi innamaa ilaahukum macbuudkiinna xaqii wuxuu ahaaday allaahu alleh ka xaq lagu caabudaa waa allaah alladii allahaasoo laa ilaaha ay laa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa aanu jirin ilaa huwa isaga mooye wasica waa ka ballaadhay rabbi kulla shay-in shay walba cilmaa cilmi ahaan buu uga ballaadhay wax walba rabbi tabaaraka wa tacaalaa oo wax walba ogaal iyo arag buu ku koobay kadalika naqusu calayka min anbaa'i maa qad sabaq wa nihaayatu qisati muusa calayhi salaam qisadii nebi muuse halkaasay ku gebagabowday alla waxau ihi markaa kadalik ay kamaa qasasnaa calayka qisata muusa sidaa aanu qisadii nebi muuse kaaga qisooneenu kaaga soo warrannay oo kale ayaa naqusu aanu kaaga warramaynaa calayka adiga nebi allow min anbaa'i maa shay wararkii shaygaasoo qad sabaqa horreeyey yacnii sidaanu qisada nebi muuseba kaaga sheekaynay ayaa waxyaabihii horreeye umamkiiyo ambiyadii horena warkooda wax ka mida aanu kaaga qisoonaynaa ilain waxaa minta loo geliya tabciidiyada dee jamiicu alambiyaai walmursaliin loogama qisoon minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayka marka kadalika ay kamaa qasasnaa calayka sidaanu kaaga qisoonnay qisata muusa nebi muuse qisadiisa sidaa aanu kaaga soo qisoonnay ayaa naqusu aanu kaaga qisoonaynaa calayka adiga korkaaga min anbaa'i maa shay wararkiisa wax ka mid ah shaygaasoo qad sabaqa horreeyey yacnii akhbaartii hormartee horreysay wax ka mid ah ayaanu kaaga qisoonanaa ee umamkiiyo ambiyadii hore ku tacalluqsanaa waqad aataynaaka waanu ku siinay nebi allow min ladunnaa agtayada waxaanu kaa siinay dikraa xus yacni wax alla lagu xuso wa huwa alqur'aan waana qur'aanka oo dee waa afdalu dikri wax ilaahay lagu xuso waxa ugu qiimo badan waqad aataynaaka waanu ku siinay nebi allow min ladunnaa agtayada waxaanu kaa siinay dikraa qur'aan ilaahay lagu xasuusto man acrada ruuxa ka jeedsada canhu qur'aankaas fa innahu isagu yaxmilu waxa uu xambaaranayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wisraa culays dembi ah dembi aada u culus ayuu dhabarka ku qaadayaa khaalidiina xaalo ay yihiin kuwa ku waaraya manta mawsuulkaas damaa'irtii hore loo celiyey mufrad buu ahaa canhu fainahu yaxmilu khaalidiinana waa jamac marka waa xagga macnaha marka la eegana dee waa ka jamac oo waxa weeyaan jamac baa loola dhaqmayaa xagga lafdigiisa marka la eegana waa ka mufrad oo damaa'ir mufrada u noqonaysa laakiin man waa min alfaad alcumuum oo dee caan bay ku dhacaysaa waxaa loo jamcinayaa khaalidiina marka khaalidiina xaalo ay yihiin kuwa ku waaraya fiihi ay fi lwisri dembigaas marka dembiga dhexdiisaa lagu waarayaa waxaa looga jeedaa cuquubadii iyo yacni cadaabkii ka dhashay dembiga sidaa darteed ayaa maxalligu waxa uu soo qadarayaa fiihi ay fii cadaabi lwisri dembigaas cuquubadiis iyo cadaabkiisay ku waarayaan ilan waxaa lagu waarayaa waa cadaabkii dembiga ka dhashay wasaaa wuu xumaaday huwa wisrigaasi waa xumaaday lahum iyaga ayuu u xumaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ximlaa ay min jihati alximli xagga xambaarista ama qaadista macnaha wax la xambaaro oo la qaato waxa ugu xumaansha badan wisriga iyo dembigay dhabarka iyo tuurta ku qaateen waalmaqsuusu bidami wisruhum waxa cayda iyo canaanta lagu googeynayaana waa dembiga iyo xumaha ay xambaarteen alla waxau uhi yowma yunfaku wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalinta yunfaku la afuufayo fi suuri suurta la afuufayo oo wanaxshuru aanu soo ururinayno oo soo kulminayno almujrimiina xumafalayaashiina ama wanaxshuru yacni iska jumle istinaafiyaba ka dhigo oo wanaxshuru waanu soo kulminaynaa almujrimiina xumafalayaashii waa soo kulminaynaa oo waa soo ururinaynaa yowmaidin maalintaa suurta la afuufayo zurqan xaal ay yihiin kuwa indhahoodu ay buluug yihiin iyagoo indhahoodu ay indho buluuga leeyihiin oo midabkii indhahoodu isbedeluu asraq noqday ayaa la keenayaa maxsharkii qiyaame waxa midabka iyo muuqoodu isla bedelayaana waa kurbada iyo dhibka ku dhacay alla waxa uhi yatakhaafatuuna way gaagaabsanayaan oo way qarsanayaan hadalka baynahum dhexdooda xanshaashaq iyo hadal hoose mooye wax kor u dhawaaqi kara ama hadal sare ku hadli karaa ma jiro cabsida iyo kurbada taagan darteed marka yatakhaafatuuna way qarsanayaan hadalka baynahum dhexdooda hadalka waa qarsanayaan waa maxay hadalkay qarsanayaan qaa'iliina xaale ay leeyihiin in labithum ay maa labithum mabaydaan nagaanin oo adduunyadiiba kumaydaan soo nagaanin ilaa cashraa toban mooyaane wax kale adduunba waxaad soo joogteen waa toban habeen ama toban maalmood ayay odhanayaan intaasay hoos isugu odhanayaan iyagoo hadalka gaagaabsanaya alla waxa uhi naxnu annaka ayaa aclamuu cilmi badan bimaa yaquuluun waxay leeyihiin ay ku hadlayaan annaka u cilmi badan id wakti ayaanu u cilmi badannahay yaquulu uu odhanaya amhaluhum koodii ugu wanaagsanaa ee ugu roonaa dariiqatan xagga dariiqada koodii ugu ra'yi iyo yacnii dariiqo toosnaa marka uu odhanayo in labithum ay maa labithum mabaydaan nagaanin ilaa yowman maalin mooye wax kale maydaan soo nagaanin oo kooda ugu caqli rooni waa ka odhanaya adduunyada gebigeedii maalin bay ahayd waxaynu soo aragnayba oo kuwa tobanka yidhi kanaa ka toosan baa alla u yidhi yacni waxay tilmaamaysaa adduunyo dee siday u liidateenay qiimo lahayn oo ruuxa marka la qabto ee aakhiro uu tago wax alla wuxuu adduunyo soo maray boqol sano hadduu noolaa yoomkaasay noqonaysaa ama yoom badhki alla waxa uhi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi moxamedow can iljibaal buurihii bay ku weydiinayaan miyay sugnaanayaan mise waa zuulayaan faqul waxaad ku tidhaa nebi allow yansifuhaa waxa saydhaya oo daadinaya sida ciidda oo kale rabbi rabbigay nasfan saydhid waxaa ka horaysa markaa in sida ciidda la saydho oo dabaylaha la raaciyo dee marka hore in la rujiyo oo marka laga soo fujiyo halkay ku sugnaayeen la burburiyo oo aayaddii kale alla waa kii ku lahaa wabusat iljibaalu bassa fa kaanat habaa'an munbasa yacnii buurihii waa la burburiyo budada kale laga dhigay markaasay noqdeen boodh dabaysha la raaciyo kale faqul waxaa tidhaha nebi allow yansifuhaa rabbii nasfa marka aslu nasfi oo shayga la daadiye la saydhiye markaad sideeda u dayso waxa weeye dee marka buurihii inta laga soo rujiyo dhulka la baabi'iyo la burburiyo kadib ayaa sida ciidda la saydhaya oo dabaylaha la raacinaya ama yansifuhaada lafteeda ayaa culimmadu ku fasireen qaarkood inay tahay fujintii lasoo fujinayo dhulka laga rujinayey oo faqul waxaa tidhaha nebi allow yansifuhaa rabbii rabbigay ayaa dhulka ka fujinaya buuraha nasfan fujin markaas ayaa inta laysku burburiyo oo laysku daqiijiyo dee dabaylaha la raacinayaa iyagoo ciid ah fayadaruhaa alla waxa uu kaga tegayaa arladii markaa qaacan xaal ay tahay bannaan bannaankaasoo safsafan siman oon tog iyo taag iyo tuur midna aan lahayn bannaan siman oo isku sii daysan ayaa arladii alla uu kaga tegayaa marka wax alla wixii ku dul sugnaa laga zuuliyo hadday buur tahay iyo hadday geed tahay iyo hadday nabaad tahay iyo hadday wax kale tahay iyo hadday dhismo tahayba alla waxau ihi laa taraa ku arki maysid markaa nebi allow ama qof kastoo mukhaadabay u suubato khitaabka in lagu wajahow fiihaa arlada dhexdeedii ku arki maysid ciwajaa wax qalooca iyo walaa amtan taagtoona yacnii meel hoosaysa iyo meel sarraysa midna ku arki maysid ee waa siman tahay waa bannaan siman oo isku sii daysan alla waxau ihi yowma-idin maalintaas maalinta waxaasi ay dhacayaan ee qiyaame yatabicuuna way raacayaan dadkii addaaciya ka u yeedhayay raacayaan oo marka lasoo bixiyo malagii israafiil baa u dhawaaqaya oo dee halka maxsharka meesha qiyaamaha looga yeedhayo ee la doonaya in lagu soo xashriyo halkaasuu uga yeedhayaa barta looga yeedhaya markaa u dhaqaaqaya yowma-idin maalintaas yatabicuuna waxay raacayaan addaaciya malagga u yeedhaya u dhawaaqayay raacayaan laa ciwaja wax qallooca iyo leexasho uma sugnaanin lahu ay liddaaci malaggaa u yeedhaya leexasha uma sugnaan oo meelna uga leexan maayaan bartuu uga dhawaaqayay ku wada hagaagayaan amaba dhawaqiisu qallooc ma leh oo mar keliyuu dadka u wada dhawaaqaya iyagoo u siman oo wada maqlaaya ama waxaabad u celisaa damiirka sida maxalligu jalaaleynka ku tilmaamayo yatabicuunada masderka laga fahmo damiirka lahu u celi oo laa ciwaja qallooc iyo leexasha uma sugnaanin lahu ay liitibaacihim raacitaankooda ay raacayaan malagga u yeedhaya qallooc iyo baydhbaydh ma leh bidix iyo midigtoona uga baydhi maayaan barta looga yeedhaya ku hagaagayaan alla waxau ihi wakhashacat ilaswaatu codadkii waa khushuuceen oo way dulloobeen liraxmaani ilaaha raxmaanka ah ayaa codadkii u dulloobeen oo falaa tasmacu maqli maysid ilaa hamsaa huwa sawt lkhafiy cod hoose oo qarsoon mooye wax kale maqli maysid waxaa kaloo lagu fasiray hamsan waa sawtu sawtu alaqdaami alkhafiy marka la socdo shanqadha lugaha ee qarsoon markaa maqliba maysid socodkaa ay dadku socdaan shanqadha lugahooda mooye wax kaleba dhagahaga kusoo dhici maayaan ama hadal hoose oo qarsoon mooye wax kale maqli maysid yowma-idin maalintaas laa tanfacu anfici mayso ashafaacatu ergadu axadaa usoo qadar qofna erga wax u tari mayso ilaa man mid mooyaane kaasoo adina uu oggolaaday lahu isaga alraxmaanu ilaaha raxmaankii uu fasaxay in loo ergeeyo mooyaane oo wa radiya uu raalli uga noqday lahu isaga qowlaa hadalna uu raalli uga noqday yacnii qofka alla u fasaxay hadalkiisana uu raalli ka noqday mooye axad kale waxa weeyaan anfici mayso yaclamu waxa uu og yahay rabbi maa bayna aydiihim waxa hortooda ku sugnaaday oo umuurta aakhire ee ka horeysa ee mustaqbalka ah iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ku sugnaaday oo umuurta adduunye ee ay soo dhaafeen walaa yuxiituuna kumana koobayaan bihi ay billaahi alle cilmaa ogaal oo isagiiyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa toona dee ogaal kuma koobi karaan xaqiiqada asmaada ilaahi iyo sifaadka alleh iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmi kuma koobi karaan haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay mawaadiic muhiim ah oo ku saabsan nebi muuse calayhi salaam qisadii isaga iyo qoomkiisa dhex martay waxaa ugu horeeya idlaalu saamiriyi libani israa'iila wa gadabi muusa calaa qowmihi wa calaa akhiih markii ilaahay tabaaraka wa tacaala u nicmeeyey nebi muuse iyo qoomkiisii ee waxa weeyaan fircawn iyo nimankii qibdiyiinta ilaahay halaagay sidoo kale uu badbaadiyey nebi muuse iyo atbaacdiisii ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi muuse wuxuu u waxyoodoo amray in isaga qoomk isagiiyo qoomkiisuba ay yimaadaan halkii uu kula hadli jiray rabbi muuse oo jabalu tuur makaankii uu kula munaajoonaya rabbi halkaa inay yimaadaan baa ilaahay u waxyooday oo uu u ballan qaaday kitaabkii towraad ahaa inuu ugu soo rogu ugu dhiibo oo ugu waxyoodo waxaana loo ballan qaaday kitaabkaa towraada in dantooda adduunyo iyo aakhiro labaduba ay ku jirto maslaxadoodu ay tahay kitaabka towraada mid ku taalla marka intaas markii amarkaa nebi muuse la siiyey ayaa waxa dhacday nebi muuse calayhi salaam isagoo qoomkiisii la socda ayaa uu ka degdegay oo wuxuu u degdegay ilaahay tabaaraka wa tacaala ridihiisa iyo raalli ahaanshihiisa ayuu u degdeguu u hormaray qoomkiina wuxuu kaga sii tegay walaalkii haaruun waxaanu ku yidhi siina hagaaji aslix walaa tattabic sabiila almufsidiin oo waxa weeyaan wuxuu yidhi walaalkayow aduu qoomkayga igaga sii hadh sii hagaaji oo sii daryeel kuwa mufsidiinta iyo kuwooda xunna ha raacin igana dabakeen sidii buu kaga tegey nebi muuse calayhi salaam isagoo markaa ka maqan muuse ayaa waxaa qoomkii halleeyey oo xumaan iyo habow u horseeday ninkii loo odhan jiray saamiri isaga oo sababsanaya sida aayaadku ay tilmaami doonaan waxyaabihii ay siteen ee laysku qurxinaya ay xambaarsanaayeen oo taana arrinteedu waxay ahayd sida mufasiriintu ku tilmaameen markii ay soo baxayeen ayaa waxay ka soo qaateen nimankii waxa weeyaan markii u horreysay ay ka soo hijroonayeen intii aan laba qarqinba ee aan la halaagin qowmu fircawn iyo qibdiyiinta ayaa waxay ka soo qaateen dumarkii waxa weeyaan atbaacu muusa ee dumarkii nimanka aqbaata ayaa waxay ka soo qaateen waxyaabihii ay isku qurxinayeen ee dahabkoodii waxyaabo la mid ah ayay ka soo qaateen oo ka soo ergisteen culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin maya kamay soo ergisane markii la qarqiyee la halaagay ayaa waxyaabihii ay dumarku isku qurxinayeen baddu ay soo tufto bannaanka ay ka qaateen marka labada midkii la yidhaahdaba waxay siteen oo xambaarsanaayeen waxyaabaha la ysku qurxiyee dahabka dumarka ah ayaa ay siteen marka ninkii saamiri haaruun baa markaa ka manciyey oo u diiday oo yidhi waxaan dahabkan iyo waxyaabahan aada wadataan waayo dadkii hore khaniimadu xaaraan bay ka ahayd oo xalaal umay ahayn marka waxaan iska daadiyoo godkaa ku gura buu yidhi haaruun halkiibay ku gureen waxaa dhacday markaa saamirina halkii lafteeda ayuu isna wax alla wixii uu hayay ku riday saamiri markaa dadka wuxuu dheeraa maalintii la qarqinayey nimankaa fircawn iyo qoomkiisa ayaa waa nooc ibtilaa o dee waa lagu imtixaamayey waxaa la tusay oo meesha marayey malaku jibriil calayhi salaam oo faras saaran ayaa la tusay markaa wuu u fiirsado waa eegay saamiri wuxuu arkay faraskan uu jibriil saaran yahay meesha uu ku joogsadaa way noolaanaysaa macnaha markaaba doog cagaaran ayaa ka soo boodayay oo ka soo baxayey markuu arkay markaa sirta meeshaa ku jirta saamiri ayaa wuxuu cantoobo ka qaatay faraskii uu jibriil saaraa qoobkiisa halkii uu dhigay ciidda ayuu cantoobe ciida ka soo qaatay uu guntadoo meel buu dhigtay sidaasuu markaa cantoobada ciidda ee faraskii jibriil raadkiisa uu ka soo qaatay sidaasuu u sitay saamiri markii waxyaabihii laysku qurxinaayey godkaa lagu guray ayaa isagu dee qorshuu watay saamiri wuxuu sameeyey wixii intuu dab ku shiday dad kalena dee ay ku caawiyeen oo garab iyo gaashaanba ay ku siiyeen ayaa macaadintii iyo dahabkii iyo waxyaabihii laysku qurxinayey uu isku dhalaaliyey waxa uu ka sameeyey dibi qaabkii oo kale dibiga sidiisoo kale u suureeyey oo u sameeyey oo xubnihiisii iyo jawaarixdiisii wixiisoo dhammi u dhan yihiin markuu dibigii suureeyuu dhammeeyey qaabayntiisii isaga iyo dadkii ku gacan siinaysayba ayaa wuxuu dusha kaga saydho oo ku daadiyey ciiddii uu weligiiba hoosta ku haystay dabadeed waa bixikmat illaah oo dee waa lagu fidnaynayaa dadka oo waa sidii dajaal oo kale ninkii uu labada intuu u kala jeexu dhex maro haddana kacintuu yidhah dee noolaanayey marka waa nooc fitna iyo imtixaane dibigii markuu ku daadiyey waa buciyeyba codkii lo-dee caadigee lagu yaqaanay markaasaa waxau yihi isaga iyo intii kaleba ilaahiiniyo ilaahii muuse uu doondoonaya waa kana caabuda muusena meel kaleu ka raadinayaaye waa kan ilaahiinii dabadeed dee intii yaray dee haaruun raacday mooye in badan ayaa rumaysatoo tidhi waa alla leh ilaahi waa kan sidaas ayaa arrintaasi ku dhacday in waxa weeyaan markaa dibigaasi ciiddaa uu halkaa saamiri ka soo qaatay dee nolol lagu siiyey oo bixikmat illah qudrada ilaahay dibi dhan oo dee waxa weeyaan hilibkii iyo laxamkii iyo dhiiggii wixii uu ay lo-du lahayd oo dhan loo ciyaya inuu noqday waa sida imaamu shinqiidi iyo keyrkiiba ay rajaxayaan cabdullaahi ibnu cabbaas iyo keyrkiina waxa ay tilmaameen oo ibnu cabbaas weliba ku dhaartay inaanu dibi meesha ciyey oo noolaadiba aanu jirin laakiin ninkani sawirkan uu qaabeeyey uu sameeyey qaabkii dibigaoo kale ah ayaa wuxuu u sameeyey xagga dambena waa ka dalooliyey xagga afkana wuu ka dalooliyey markaa ibnu cabaas waxa uu yidhi dabaysha xagga dambe ka soo gashee afka ka baxaysa ayuunbaa foori samaynaysa codkii lo-da oo kale oo la moodaya inuu ceeyo marka waxaan ma baxaya iyo sawdkanba waa codkaa xagga dambe intuu ka soo galay ilan waa wax daloole eh xagga horena uu ka baxo foorida samaynayun weeyaan lahu khuwaarun codku ee wax nool oo ciyayey meesha ma oolin labada kii ay noqotaba qoomkii nebi muuse way ku halaagsameen halkaasoo dee way ku hallaabeen sababta iyo asaaskana waxaa lahaa ninkaa saamiri ee waxa weeyaan waxaa u dhoobdhoobee u sameeyey dabadeed arrintii nebi muuse waa loo sheegay oo isagoo maqan oon uba iman ayaa alla uu yidhi fa innaa qad fatannaa qowmaka min bacdika min bacdika wa adallahum asaamiriy muusow qoomkaagii waanu fidnaynay adiga dabadaa waa la imtixaamay saamiri baana lumiye oo halleeyey muuse markaa markii loo sheegay ee munaajaadkii alla usoo dhammaaday kitaabkii towraad ahaa loo soo dhiibay waa soo noqday mar alla markuu soo noqduu indhihiisa ku arkay wixii looga warramay aad buu muuse u cadhooday laysa alkhabaru kalmucaayana kama fi lxadiid had iyo jeer dee warka iyo mucaayanada indhaha waxaa lagu arkayaa isku raad iyo saamayn ma aha nebi muuse isagoon weli qoomkiisa u iman baa loo sii sheegay arrintan ha ka xumaado laakiin siduu isku bedelay markuu indhihiisa ku arkay dee iskumuu bedelin markuu dul yimid xataa waa ka heer gaadhay dee alwaaxdii towraadi ku taallay inuu tuuro wa alqa alalwaax dabadeed waa ka walaalkii madaxa iyo garhka intuu soo qabto odhanaya maxaad iiga daba iman weyde sidana ay u dhacday dabadeed walaalkii haaruun waa ka ku odhanaya walaalkayow waxba iskamaan hagrane laakiin waxaan ka baqday inaad tidhaahdo reer banu israa'iil baad kala farqisoo imaad sugin sidaasaan dhexdooda ugu nagaaday kadib dee waa ka saamirina ku jeedsanaya ee odhanaya war maxaad samaysay arrinkaagu muxuu yihi waa ka odhanaya waxaan arkay waxaanay arag basurtu bimaa lam yabsuruu bih waxaanay arag waa maxay waa faraskaa jibriil baa saaraa ay culimmadu yidhaahdeen yacni qoobkiisa meeshii uu dhigayay raadkiisa ciiddaa uu ka cantoobtay uu ka soo qaatay ayuu leeyahay basurtu bimaa lam yabsuruu bih yacni waxaan arkay faraskaa jibriil u saaraa oo dee cantoobe ciidaan halkaa ka soo qaatay dabadeed sidaasay naftaydu ii qurxisay dee waa ka ku odhanaya waxa weeyaan adiga nolosha waxaa kuugu sugnaaday intaad nooshahay laa misaasa inaad tidhaahda laysma taabanayo oo waxaa lagu imtixaamay inuu dad iyo bani aadanba intuu ka baxsado duurgal u noqdo xayawaanaadka iyo duurjoogta waxa weeyaan la dago oo dadkaba uu ka cararo intii noloshiisa ka hadhay oo taabashadu ay cuquubo iyo cadaab ku noqoto waxaan uu yidhi waxaad ilaah ka dhiganaysana eeg sidaanu ka dhigno oo dee waxa weeyaan hortiisa intuu ku gubay ayaa waxa weeyaan u baabi'iyey oo u saydhiyey marka qisadaas waa qisadii ku dhacday qoomka nebi muuse nebi muuse intii uu ka maqnaa haaruunna uu sii dhex joogay waxaa kaloo aayaadka ku sugan jazaau lmucridiina cani ilqur'aan qur'aanka cidda ka jeedsata cuquubada iyo cadaabka ay la kulmayaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay ruuxa ka jeedsada waxa weeyaan qur'aanka ee aan waxa weeyaan xuskiisa iyo dikrigiisa aan ku waantoobin waxna aan ku qaadan inuu kaasi dembi culus qiyaamaha xambaaranayo cuquubo iyo cadaabna ay hanti u tahay man acrada canhu fainahu yaxmilu yowma alqiyaamati wisra khaalidiina fiihi waxaa kaloo ka mid ah ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadkan aakhirkooda bacdu mashaahidi yowmi alqiyaama maalinta qiyaame ee kurbada iyo dhibaatada badan muuqaaladeeda wax ka mid ah oo buurahaad aragteen adeygooda inta la burburiyo oo halkay ku yaaleen laga fujiyo oo la daqiijiyo oo digada laga dhigo in sida boodhka la saydhinayo dabaylaha la raacinayo ayuu rabbi tilmaamay tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay maalintaas in arlada laga yeelayo qaacan safsafan bannaan siman oon tog iyo taag midna aan lahayn oo arladani matan uunbaa qiyaamaha laysku xisaabinayaa marka laga zuuliyo korkeeda wixii ku sugnaa mise waaba la bedelayaa ilaa waxaynu soo maray yowma tubadelu lardu hayra alardi waasamaawaat maalinta arladii iyo cirarkiiba la bedelaayo culimmadu waxay yidhahdeen sida raajix ee xoogga badan waa takhyiiru sifa laa takhyiiru lcayn waxaa la bedelaya waa sifaday lahayd arladu ee caynteeda ma aha oo aayaadkan laftooday ka muuqataa fayadaruhaa qaacan safsafan yacni marka buurihii iyo geedihii iyo dhirtii iyo nabaataadkii iyo wixii ku sugnaa oo dhan laga sifeeyo waxaa laga dhigayaa bannaan siman oo meel hoose iyo meel sarraysa midna aan lahayn marka arlada sifaadkeedii baa la bedelayaa ee lafteeda lama bedelayo ilaahay waxa uu tilmaamay maalintaas in codadku alle ay u dulloobayaan oo hadal iyo hugun wax hadli karaa aanay jirin cod yar oo hoose oo khafiya mooyaane maalintaana ergada iyo shafaacadu anfici mayso axad ilaahay u ogolaaday mooye cid kale shafaacada muhbatka ee ahlu sunnuhu ay sugaan waxa weeye marka hore horta shafaaco oo dhan allah iska leh qul lilaahi shafaacatu jamiica erga siday u dhan tahay allah iska leh waxa markaa ergeyn kara dee ruuxu rabbi raalli ka yahay oo muwaxid oo mu'min ah waxaan uu ergeyn karaa ciduu ilaahay raalli ka yahay oo mu'min oo muwaxid ah ilan gaalo erga gaadhi mayso famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin waxaana ergadaasi ay dhacaysaa dee bacda idni illaah walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila biidnih yacni shafaaco wax tari kartaa ma jirta alloo idmo mooyaane walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa cid rabbi uu raalli uga noqday mooye cid kale uma ergeynayaan marka man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnih marka shafaacada ilaahay agtiisa waxay wax ku anfici kartaa uun ilaahay markuu idmo marka alla markuu idmo ambiyadaa ergeynaysa rusushaa ergeynaysa saalixiinta iyo awliyadaa ergeynaya ilaahay markuu idmo dadkaasoo dhami waa ergeynayaan waxaanay u ergeynayaan cidda ilaahay u idmee uu raalli uga noqday oo mu'miniinta kale ah oo ergadu waxay gaadhi kartaa qof mu'min ah oo waxa weeyaan dee dunuub waaweyn sameeyey oo ciqaab mutaystay ayaa ergada alla u idmay cuquubada kaga baaqan kara waxaa dhici karta qof ahlu janno ahaa oo jannada ku jiray laakiin darajadiisu dee ay hoosaysay ayaa shafaacada darteed darajaadka jannada ugu sarraysa ku gaadhi kara marka calaa kullin ama ha noqdo qof derajadiisu ay hoosayso ama ha noqdo qof cuquubo mutay laakiin muslim muwaxid ahe waxay shafaaca gaadhaysaa waa mu'miniinta ahlu tawxiidka waxaana ergeynayaa waa ambiyadii iyo saalixiintii iyo awliyadii waxaanay ergadu dhacaysaa idanka alleh dabadii markuu rabbi idmo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay cilmigiisu inuu caam yahay oo wax walba uu og yahay yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum laakiin dadku ilaahay cilmi aanay ku koobi karayn walaa yuxiituuna bihi cilma allah waxau ihi wamaa acjalaka maxaa kaa soo dedejiyey can qowmika qoomkaagii yaa muuse nebi muusow oo markaa miiqaadkii lagula ballamay ee towraad loogu dhiibayay uu kusii socday ayuu ka hormaray qoomkii oo uu ka degdegay markaasaa la yidhi maxaa kaa soo dedejiyey wadakaalaya miyaan laydin odhan qaala waxau idhi markaa muuse hum iyagu qoomkaygu ulaa'i waa kuwan calaa aharii waa kuwan raadkayga ku taagan ee idaba socda wacajiltu waan soo degdegay ilayka adiga xaggaagaan u soo degdegay rabbi yaa rabbi rabbigayow litardaa si aad raalli iiga noqoto qaala wuxuu rabbi ku yidhi markaa fa innaa qad fatannaa halkaa waxaa laga qaadanayaa muuse isagoo nebi muuse ah kaliimuraxmaan kii ilaahay uu ku gaar yeelay hadalkiisa tooska ah biduuni waasida iyadoon malag loo soo dirin si toosa ilaahay ula hadli jiray ayaa haddana aan ogeyn qoomkiisa u dhoween ka dheerayn dhexdooda wixii ka dhacayay ma oga ilaahay baa uga warramayoo leh waanu fidnaynoo sidanaa dhacday markaa dee wadaad yaroo kale hadduu ku idhaa anigaa qeybka ogo halkan ogo waxa weeyaan cirkiga dhulkaba kaaga warramaya shaydaan baa been u sheegay qeybka cid ogi ma jirto ila allah oo xataa ambiyada rabbi ilaahay wuxuu u sheegay mooye wax kale ma sheegi karaan markaa nebi muuse isagoo nebi ilaahay oo kaliimuraxmaan ah waa kaa haddana qoomkiisa wixii ka dhacay aan ogey bal nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam aakhiro qiyaamaha marka laysugu yimaado ee waxa weeyaan dadka qaarkood darkii nebi maxamed laga caydhiyo ee uu yidhaah waa sidee waxaa la odhanayaa diintaadii bay bedeleen oo innaka laa tadri maada axdatu bacdak waxaa la odhanayaa nebi allow maad ogeyn dabadaa waxay sameeyeen diintaad kaga timid way dooriyeenoo way bedeleene kumay toosnayn marka cid aan alla ahayn baa wax og ha qaadanin wax jira maahe qaala waxau rabbi yidhi fa innaa anagu qad fatannaa waanu fidnaynay qowmaka qoomkaagii nebi muusew min bacdika adiga dabadaa waa la imtixaamay wa adallahum waxaa halleeyey assaamiriyu inkaarqabihii saamiri ninkii la odhan jiray kaas ayaa lugooye oo halleeyey farajaca markaa waa soo noqday muuse nebi muuse ilaa qowmih qoomkiisii ayuu kusoo laabtay markii waxyigii usoo dhammaaday towraad loo soo dhiibay ayuu kusoo laabtay qoomkiisii khadbaana xaal uu cadhaysan yahay muuse asifan oo uu murugaysan yahay qaala waxau ihi yaa qowmi reetolkayow alam yacidkum miyaanu idin yaboohin rabbukum rabbigiin wacdan yabow xasanan wanaagsan miyaanu rabbi idiin ballan qaadin kitaabkii towraad ahaa inuu idiin soo rogayo oo wanaaggiinna iyo maslaxadiinnu ay ku jirto miyaanu ilaahay idiin ballan qaadin afa taalama waxaa idinku dheeraaday calaykum korkiina alcahdu ma ballantii iyo muddadaan idinka maqnaabaa idinku dheeraaday maxaa idin helay am aradtum mise waxaad doonteen an yaxilla inuu kusoo dego calaykum korkiina gadabun mise cadha inay idinku soo degtaad doonteen oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ay cadha idinkaga soo degto oo fa akhlaftum dabeed waad khilaafteen oo waa ka baxdeen mawcidii ballantaydii aan idinla galay inaad toosnaataan oo iga daba timaadaan oo haaruun aydaan khilaafin ma sidaas baad ballantaydii uga baxdeen oo u khilaafteen qaaluu waxay yidhaahdeen maa akhlafnaa mabaanaan khilaafin mawcidaka ballantaadii bimalkina awood annaku aanu leenahoonu mulkino kumaanaan khilaafin wacadkaaga iyo ballantaad nala gashay walaakinaa ha yeeshee annaka xumilnaa waxa naloo xambaariyoo nala saaray awsaaran culaysyo min ziinati alqowmi qoladan reer fircoon waxyaabahay isku qurxinayeen ee dahabka ka mid ah faqadafnaaha dabeed waanu tuuray oo halkii uu haaruun ku tuuray yidhi baanu ku tuuray fakadalika sidaas oo kale alqa saamiriyu saamirina uu u tuuray wuxuu hayey laakiin isagu dee waa u daba maray oo waxanuu sameeyey oo uu sanceeyey oo halkii godkii lagu riday intuu dab ku shiday oo isku dhalaaliyey ayuu qaabkan dibiga ka farsameeyey oo ka sanceeyey ama uu ka sameeyey fa akhraja dabeed wuxuu usoo saaray saamiri lahum iyaga cijlaa dibi ayuu usoo saaray dibigaasoo jasadan ay daa jasadin jidh u saaxiib ah yacnii dibi meel lagu qoray oo ku xardhan maahee waa dibi taagan oo xubnihii iyo jawaarixdii leh oo sidii taallada loo taagay oo meel lasoo joojiyey jasadka saasaa looga jeedaa ilan sawirku marna wuxuu noqon karaa wax gidaarkaa ku qoran marna wax daata leh la taaban karo oo jidh leh oo meel yaalla oo siday asnaamtaba uga qoran jireen geedihi iyo dhagaxaanta loo soo qoray fa akhraja markaa wuxuu usoo bixiyey saamiri lahum iyaga cijlan dibi dibigaasoo jasadan daa jasadin jidh u saaxiib ahoo dee jawaarixdii iyo xubnihii ay lo-du lahayd oo dhan ay u dhantahoo leh dibigaasoo lahu uu sugnaaday khuwaarun cidii lo-da oo kale ama dhawaqii lo-da oo kale uu sugnaaday oo dhawaaqaya marka ama ha noqoto biqudrati illaah dee in lagaga dhawaajiyo jamaadaadka ila ilaahay waa ka hadlin karaaye caadi inuu u ciyey iyo inaanay ciba ahaynee dabaysha dhawaqeedii ay tahay iyo foodhideedii labadaba waa lagu fasiray fa qaaluu dabeed waxay yidhaahdeen saamiri iyo raggii raacay haadaakani waa dibigana ilaahukum waa macbuudkiinnii wa ilaahu muusaa iyo muuse macbuudkiisii weeyi oo fa nasiya waa iloobay muuse oo meel kaleu ka doondoonayaa laakiin waa kan ilaahiisii alla waxa uu yidhi arrinkaa isagoo ku inkiraya caqlixumadoodana tilmaamaya afalaa yarawna oo miyaanay arkayn nimanku anlaa yarjicu an mukhafafaa meesha ku jirta ey ana alamra washana miyaanay ogeyn oo arkayn xaalkiiyo arrinku inuu yahay laa yarjicu inaanu kusoo celinayn dibigu ilayhim iyaga qowlaa wax hadal ah hadal iyo hugunba inaanu lahayn miyaanay arkayn oo walaa yamliku aanuu hanan karayn lahum iyaga daran dhibaato iyo walaa nafcan dheeftoona walaqad qaala wuxuu ku yidhi lahum iyaga haaruunu haaruun wuxuu ku yidhi min qablu hore ay min qabli cawdati muusa nebi muuse intaanu usoo laaban ka hor haaruun waxa uu ku yidhi yaa qowmi reetolkayow innamaa futintum waa laydin imtixaamay uun bihi ay bilcijli dibigan waa laydinku imtixaamay uun wax kale ma aha wa ina rabbakum rabbigiin arraxmaanu ilaaha raxmaanka ee naxariista ballaadhan weeyaan rabbigiinna idin abuuray efattabicuunii isoo raaca oo wa atiicuu ateeca amrii amarkayga qaaluu waxay yidhaahdeen lan nabraxa ka zuuli mayno caakifiina kuwa ku nagi calayhi ay calaa cibaadati alcijli dibigaa cibaadadiisa kuwa ku nagi oo daa'imaya ka zuuli mayno xataa yarjica ilaa inooga soo noqonayo ilaynaa anaka muusaa nebi muuse qaala waxa uu ihi muuse waaba soo noqdeen markaa canaantiina wuxuu ku bilaabay walaalkii haaruun intaanu cid kale la hadal marka qaala waxa uu ihi muuse yaa haaruunu haaruunow maa manacaka maxaa kuu diiday id ra'aytahu markii aad aragtay dalluu inay hallaabeen anlaa tattabicanii an tattabicanii inaad i raacda maxaa kuu diiday afa casayta miyaad caasiday amrii arrinkaygii iyo taladaydii miyaad caasiday qaala waxau idhi yabna umma hooyaday inakeediiow laa ta'khud ha qabanin bilixyatii garhkayga iyo walaa bira'sii madaxayga toona macnaha timaha madaxayga hay qaban innii anigu khashiitu waxaan ka cabsaday an taquula inaad tidhaahdo faraqta waxaad kala geysay haaruunow bayna banii israa'iila reer banuu israa'iil dhexdoodii oo walam tarqub maad sugin qowlii hadalkaygiina maad sugin taasaan ka baqday waxaa laga qaadanayaa laa ta'khud bilixyatii haaruun dee garh buu lahaa ilan lafta diqni baa la yidhaha hadduu garhmeeletiyo garh ba aanu lahayn dee diqni baa la odhan lahaa laftuu qabta laakiin imika bilixyati lixyadu waa garhka timaha soo baxaya marka waxaa laga qaadanayaa kaana saaxiba lixya garh buu lahaa halkaa waxaad ka fahmaysaa lixyada ama garhka oo lala baxaa waa sunnatu alambiyaai waarusul waa dariiqii ambiyadii hore ilaa nebi maxamed laga soo gaadho sala allahu calayhi wasalam ilaahayna waxa uu yihi ambiyada isagoo soo tilmaamay nebiyo badan markuu ka soo warramay ulaa'ika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadi marka waa min hidaayatihim garhka in lala baxo alla waxau ihi kuwaasi waa kuwa alla hanuuniyuu hagaajiyey waa ambiyada alle u doortay ee hanuunkooda ku hagaag oo ku dayo nebigana sala allahu calayhi wasalam axaadiid fara badan buu inagu amray garhka in lala baxo shaarubahana la gaabiyo waa sifada gaalada in shaaruba dhaadheerna lala baxo garhkana gunta lagu simo oo la gooyo oo la xiiro saxaabadu waxaa la weydiiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni maxaa ku garan jirteen inuu wax akriyayo salaada siriga in jahriga ahayn ilan salaadaha kor loo qaadayo codkiisaa la maqlaya laakiin salaada siriga duhurkii iyo casarkii iyo inuu wax akriyayo qiraa'ada salaada maxaa ku garan jirteen waxay yidhaahdeen bidiraabi lixyati dhaqdhaqaaqa garhkiisa waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam garh weyn oo dherer iyo dhumuc iyo ballaadhba leh ayaa nebiga usugnaa salawaatu rabbi wasalaamuh calayh markaa waxay yidhaahdeen waa bidiraabi lixyati dee marka qofkii wax akhriyaya debnihiisa ay dhaqdhaqaaqayaan dee garhkiina dhaqaaqa debnuhu la socdaa markaa garhka weyn ee kafiifka ah hareeraha bidix iyo midig ayaa qofka marka uu debnihiisa ay dhaqdhaqaaqayaan dhaqdhaqaaqii garhka waa la dareemaya hareeraha laga arkaya marka qofka muslimka ah waa inuu garto garhka inuu la baxaa waa sunnihii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waana sunnihii ambiyadii ka horreysay nebi moxamed calayhim asalaatu wasalaam maantase garh in lala baxo wax waaba la dhaafo in laysku caayaa dee dadka qaarkood maraya yacni waxa weeyaan qof hadday isyar qabsadaan kaagan garhka dheerli inuu yidhah baa laga markiiba garh ku weeraraya ama qoladii gadheerti waxa ayaan darro ah ma og tahay garhkaa dheer nebigaaga maxamedi inuu lahaa calayhi afdalu salaati wasalaam xabiibkaad jeclayd eed rumaysnayd ee aad ku faanaysa inaad raacsan tahay atadri inuu garhkaa dheer isagu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh soo ayaan darro ma aha adoon is ogeyn sifadii nebi maxamed inaad caydo guuldarro ka weyni miyay jirtaa qofku wuu khaldami karaa waxaase kala duwan gaboodfalka qofka bashar baynu naho intaa gaboodfal iyo gaabin waa la gelaya wax badan baa ku seegaya laakiin dembigaagii haddaad ku darsato ceebayn iyo dhalleecayn ta culusi waa taa arrin aada u culus weeye marka kala saar qofka iyo diinta dadkeenna dhibaatada ugu weynaa haysata miyaad garanaysaan wadaadka hadday isjiidhaan diinta lafteedii inuu la coloobaa laga yaaba war wadaadkiiyo diinta kala saar wadaadku waa bashar wuu qaldami karaa sheekhii iyo shariicadii ilaahay soo dejiyey ha kuu kala socnaato markaaba haddaad garhka weerarto garhkan dee nebi maxamed baa lahay wadaadka weerar haddaad doonto wadaadka lafdiisa dee horta qof muslima in la caayaa ma banaano oo rasuulku wuxuu yihi sibaabulmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun ruux muslima in la caayaa waa faasiqnimo wayse kala sahlan tahay inaad aniga daatadayda caydo waa dembi laakiin maxay ka fududahay garhkayga inaad cayday ka fududahay waayo garhkani waa sifatu rasuulillaah waa astaantii islaamka waa sunnadii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam marka wadaadka garhkiisan iyo guntigiisan iska daa sunnadii nebi maxamed buu hayaaye haddaad wax kale ku haysato dee wax kale ka hadal laakiin guntigaa u gaaban iyo garhkaa u dheer intaba nebi maxamed baa lahaa calayhi salaatu wasalaam wallaahi khasaare ka weyne ma jiro inaad adiya nebi maxamed isa seegtaan sideed hadhow ugu soo hiran raayadiisa iyo calankiisa iyo goobtiisa iyo darkiisa miyaanad rajo ka qabin shafaacadiisa iyo ergadiisa miyaanad jeclayn inaad noqoto kuwa nebi maxamed u dhow een ka dheerayn calayhi salaatu wasalaam marka bulshadeenna waa in ay fahmaan sunanta nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo waxyaabaha shariicada iyo diinteennu ina amartay iyo waxyaabaha kale haynoo kala socnaadaan dee dad baa laga yaaba inay uhaystaanba caado carbeed xijaabkan dumarku ay huwanayaan ay qaadanayaane jilbaabka garhkan lala baxayo guntigan la gaabsanayo hugan islaamiga ah waxanba wax carabi nooga yimid inay dadka qaarkood u fahmaan baa laga yaabaa oo ay cuqdad ka qaadaan laakiin waxa fiican qofku inuu fahmo diintiisu aqoon u yeesho malihin qof kastaa wuxuu noqonayaa mia filmia ceebka saliim waynu iska wada khaldamayna wadaad iyo waranlaba laakiin iska ilaali un shay diinta ka mida inaad la colowdo ama aad caydo qodobkaasuun hoosta ka xariiqo qalad wuu dhici karaa laakiin wax diinta ku jira cadayna ha noqdee asiwaak inaad la colowda iska ilaali hadaad taad war cadaygan unaad nagu waaninaysaa muxuu ahaa waynu iska daynbe dee cadayga nebi maxamed baa ummadda amray salawaatu rabbi wasalaamu calayh lowlaa an ashuqa calaa ummati la amartum bisiwaaki cinda kulli salaa haddaanan ka baqanayn inay dhib ku noqoto waabaan amri lahaa buu nebigu yihi waajib baan kaga dhigi lahaa qodobna ogow shay diinta ka mid ah in la inkiro oo la diido ama la caayaa gaallimay ku gelin kartaay ogow wax fudud ma aha ama sunno ha noqdo ama waajib ha noqdo diintu waa diin yaryaraysi ma leh waa shaki la-aan in diinta darajaadkeedu kala sarreeyo oo waajibku dee sunnaha la mid ma aha laakiin diintu waxay ka siman tahay ama ha noqoto waajibaadka waaweyn ama ha noqoto sunanta iyo waxyaabaha ka hooseeya mustaxabaadka waxay ka siman tahay wixii diinihi waa waxyi ilaahay nebi moxamed samada uga soo dejiyey waxaad marka iska ilaalisaa shay ilaahay samada ka soo dejiyo waxyi ah ama ha noqdo wax yacni sunanta ah ama ha noqdo waxyaabaha waajibaadka waaweyn ah shay diina inaad ka hor timaado iska ilaali khatar weeyaan arrintaas inaad caydood ceebaysana iska ilaali wixii intaa ka soo hadhiiba sahal dadka haddaad isjiijiidanaysaan oo isqaqabsanaysaan waa idin iska soo kala bixi laakiin adiyo diinta hadday noqoto maalintay adigiyo diinta soo gaadho waxa weeyaan waa guuldaro aad arrintaa isaga ilaaliya waayo dee waa wax maalin walba inagu dhaca aniga intaasoo jeeray soo martay qof baa laga yaabaa inay masala idin dhex marto markaaba wuxuu odhanayaa kaagan garh kale ama wadaadka war garhkaygan iyo wadaadkaygan halkan iska dhigo masalada inoo dhaxaysa ma ka wada hadallaa maxaa wadaadka kugu salliday yacni waxaad dareemaysaa dadka ama bulshada in badan waxay dad badani ku dadaalaan in la cabsiiyo oo la nacsiiyo oo laga durkiyo diin iyo wixii ku lug leh waana siday gaaladu doonayaan ama dadka calmaaniinta iyo caqlaaniinta la yidhaahdaa inta ay rabaan waa intaas dee markaa godka ha ku dhicin dabin baa laysku qodayaay haddaad maqashood adna ku dhawaaqda un dee hadhow ka bixi maysid ila aakhira la tegayaa oo su-aal baa ka dambaysa marka waxaan idinku waaninayaa oon isku dultaagay halkaa garhka war hooya wixii diin ku sugan ee aayadi ku timid ama xadiid ku yimid sala allahu calayhi wasalam xadiid nebi iska ilaaliya in afxumo iyo dhaqan xumo iyo ceebayn in lagula dhaqmo waayo xaqiiq ahaan arrintaasi waxay u noqon doontaa diintii allah iyo rasuulkiisa waxa weeyaan ka sugnaatay iyo adiladii ay ka timid xaggooda dee inaad afxumo kula dhaqantaa cuquubaa ka dhalanaysa hadhowna waxay ku dhaxaysaa adig iyo allihii ku abuurtay ilaahay baa soo dejiye sharcigan dee waxa weeyaan ilaahayo adigu haddaad waxa weeyaan wuxuu alla soo dejiye ka hor timaado cadaabka ilaahay yaa kaa celini yaa kaa difaacaya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu keenay haddaad la colowdo hadhow wejigeed la hortegi sideed majliskiisa u xaadiri sideed darkiisa uga cabbi sideed majliskiisa ugu dhowaan waa inaad ku xisaabtanto marka waxaan ugu celcelinayaa melihi ummaddu mar keliya waxa weeyaan ha noqoto halka ugu sarrayso ma dhacaysa taas wadaad iyo waran leh nin walba meel buu gaboodfal iyo gaabis ka gelayaa laakiin afkaaga iyo dhaqankaaga ha ka nabadgasho diinta iyo shareecada islaamka meel ha kaga dhicin arrintaas ma sahlano waa culus tahay qaala ya bna uma laa taأhud bilixyati walaa bira'si inii khashiitu an taquula faraqta bayna bani israa'iila walam tarqub qowlii qaala waxau ihi ya bna umma hooyaday inankeediiow laa ta'khud ha qabanin bilixyati garhkayga ha qabanin walaa bira'si madaxaygana ha qaban inii anigu khashiitu waxaan ka baqay an taquula inaad tidhaahdo faraqta waxaad kala kaxaysay bayna bani israa'iil reer banuu israa'iil baad kala farqisay inaad i tidhaahdo ayaan ka cabsooday walam tarqub manaad sugin qowlii hadalkayga qaala waxa uhi famaa khabuka wuxuu kusoo jeedsaday saamiri qaala waxau ihi famaa khabuka arrinkaaga iyo shanigaagu waa maxay yaa saamiriyu saamiriow adigu arrinkaagu waa maxay qaala waxau ihi basurtu waxaan arkay bimaa shay lam yabsuru aanay arag bihi maaga oo faraskaa malaku jibriil saaraa ayaan indhaha saaray dee waxa meeshaa ka dhacayana waan arkayo halkuu ku joogsadaba way noolaanaysoo doog waxa weeyaan cagaaran ayaa markaaba istaagay oo kasoo boodayey faqabadtu markaasaan cantoobsaday qabdatan cantoobe ciida ayaan cantoobsaday oon soo qaatay min ahari rasuuli rasuulku waa jibriil calayhi salaam eh min ahari xaafiri farasi rasuuli rasuulka oo jibriila faraskuu saaraa qoobkiisa meeshuu dhigay ayaan cantoobe ciida kasoo cantoobsaday fanabadtuhaa dabeed waxaan ku daadiyoon ku saydhay waxa weeyaan dibigii aan sameeyey ayaan korkiisa ku daadiyey wakadalika sidaasi ayaa sawalad ayay qurxisa lii aniga nafsii naftaydu qaala waxa uu ku yidhi markaa muuse saamiri fadhab waar tag oo naga dhex bax fa ina laka adiga waxaa kuu sugnaaday fi lxayaati nolosha dhexdeeda waxaa kuugu sugnaaday ay muddata xayaatig intaad nooshahay an taquula inaad tidhaahdo lamisaasa istaabasha ma jirto wax fari saari karaa ma jiro anna wax ma taaban iyo cidinayay taaban duurgal baabuu noqday waayo far haddii la saaro cuquubo iyo cadaab buu ku noqonaya waa cuquubo loo soo dedejiyey wa ina laka waxaa kuu sugnaaday saamiriyow mawcidaa ballan ballanta oo lan tukhlafahu aan lagaaga baxayn oon lagaa baajinayn ballan xaqiiqo oo dhacaysoon marnaba baaqanayn ayaa kuu sugnaaday oo waa ballanta aakhire lagugu cadaabayo ama lan tukhlifahu aanad ka baxayn adigood imanayso waa qiyaamaha cadaabka kaa helaye wandur eeg ilaa ilaahika macbuudkaagii alladii kaasoo dalta aad ahaatay calayhi korkiisa caakifa mid ku nagaaday cibaadadiisa calayhi ay calaa cibaadatii lanuxariqannahu walle waanu gubi oo waanu gubi uma lanansifannahu dabeed waxaanu ku daadin ama aanu ku saydhi filyami badda dhexdeeda nasfan saydhid halkaasaanu ku saydhi oonu ku daadin inamaa ilaahukum macbuudkiinu allaahu alle un weeyi alladii allihii laa ilaaha mid xaq lagu caabuda aanu jirin ilaa huwa isaga mooye wasica waa ka ballaadhay rabbi kulla shayin shay walba cilmaa cilmi ahaan buu uga ballaadhay alla waxau ihi kadalik ay kamaa qasasnaa calayka qisata muusa sidaanu qisadii nebi muuse kaaga soo qisoonoo kale nebi allow ayaana quso aanu kaaga qisoonaynaa calayka adiga min ambaa'i maa shay wararkiisii wax ka mida kaasoo qad sabaqa horreeyey waxyaabihii horreeye umamkiiyo ambiyadii hore wararkoodii wax ka mida sidaanu muuseba kuugu kaaga qisoonnay ayaanu kaaga qisoonaynaa waqad aataynaaka waanu ku siinay min ladunnaa agtayada nebi allow waxaanu kaa siinay dikraa qur'aan man acrada ruuxa ka jeedsada canhu qur'aanka fa innahu isagu yaxmilu waxa uu qaadayaa oo xambaaranayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wisiraa dembi ayuu xambaaranayaa khaalidiina xaale ayin kuwa ku waaraya kuwaa dembiga xambaartay fiihi ay fii cadaabi lwisri dembigaa cadaabkiisa dhexdiisa kuwa ku waaraya xaal ay yihiin wasaa-a wuu xumaaday huwa wisrigaa ama dembigaasi lahum iyagu u xumaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ximlaa xagga qaadista iyo xambaarista wax la qaatoo la xambaarto alla ileh isagaa u liita wadkur xusnabi allow yowma maalin yunfaku la afuufayo fi suuri suurtii la afuufayo wanaxshuru waananu soo ururinaynaa oo waa soo xaadirinaynaa almujrimiina xumafalayaashii yowma-idin maalintaa ay suurta la afuufayo ayaanu soo kulminaynaa zurqaa xaal ay yihiin kuwa indho buluuga leh oo indhahooda midabkoodii isbedelay yatakhaafatuuna way siraysanayaan oo hadalka hoos bay u dhigayaan oo waa qarsanayaan baynahum dhexdooda maxay qarsanayaan oy gaagaabsanayaan qaa'iliina xaale ay leeyihiin iyagoo hoos u hadlaya in labithum ay maa labithum abaydaan nagaanin ilaa casharaa toban habeen mooye wax kalaba adduun maydaan soo arag naxnu annaga ayaa aclamu u cilmi badan bimaa yaquuluuna waxa ay leeyihiin id wakti ayaanu ognahay yaquulu odhanaya amhaluhum koodii ugu roonaa ee ugu toosnaa dariiqatan xagga dariiqada iyo ra'yiga kii ugu ladnaa ee ugu fiicnaa uu odhanayo in labithum ay maa labithum mabaydaan soo nagaanin ilaa yowmaa maalin keliya mooye wax kale maydaan soo nagaanin adduunba maydaan soo arag maalin mooye wax kale wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi allow cani iljibaali buurihiibay ku waraysanayaan miyay sugnaanayaan mise waaba la qaadaya oo way zuulayaan faqul waxaad ku tidhaha nebi allow yansifuhaa waxa saydhinaya oo daadinaya sida ciidda rabbii rabbigay nasfan saydhid ama daadin ama yansifuhaa rabbii nasfaa rabbigay ayaa fujinaya buuraha fujin oo dabadeed marka laysku burburiye budada ama digo oo kale laysaga dhiga ama la daqiijiye ciid oo kale ay noqdaan ayaa dabaylaha la raacinayaa fayadaruhaa rabbi waxa uu kaga tegayaa arladii oo ka yeelayaa qaacan xaal ay tahay bannaan safsafan oo siman oo laa taraa aanad ku arkayn ama ku arki maysid fiihaa arlada dhexdeedii ku arki maysid ciwajan maxalligu waxa uu odhanayaa halkaas ay yacni ciwajan walaa amtan ay inkhifaadan wala irtifaacan meel godan iyo meel sarraysa midna ku arki maysid oo way siman tahay laa taraa ku arki maysid fiihaa arlada dhexdeedii ciwaja qalooc macnaha meel godan oo hoosaysa iyo walaa amtaa meel taagan oo sarraysa tog iyo taagtoona ma leh yowmaidin maalintaas yatabicuuna waxay raacayaan dadku addaaciya malagga u yeedhaya u baaqaya ayay raacayaan oo halkuu uga yeedhayay ku wada hagaagayaan laa ciwaja qalooc iyo leexashana uma sugnaanin lahu daacigaa u yeedhaya malagga ah oo ka baydhi maayaane halkuu uga yeedhayuunbay ku hagaagayaan amaba laa ciwaja ay laa ciwaja lahu liitibaacihim raacitaankaa ay malaggaa raacayaan ee halkuu uga yeedhayo ay ku hagaagayaan leexleexasho iyo qallooc ma leh bidix iyo midigtoona uga baydhi maayaan wakhashacat il aswaatu codadkii waa dulloobeen oo liraxmaan ilaaha raxmaankay u dulloobeen oo falaa tasmacu maqli maysid ilaa hamsaa hadal hoose oo gaagaabsi ah ama shanqadha kabaha socodka ay socdaan mooye wax kaleba maqli maysid macnaha maalintaas dee waa la qatan yaho waa la qaawan yaho waaba la cagaagan yihi waxaynu uga jeednaa shanqadha bimacnaa waa sawt laqdaam kaba la xidhan yahayba ma jiraane waa yacni shanqadha ka baxaysa socodka ay socdaan cagahooda ila maalintaa waxaa lagu soo baxayaa nin walba siduu ku dhashay markaa falaa tasmacu maqli maysid ilaa hamsa hadal hoose mooyaane ama shanqadha cagahooda socodka ay soconayaan mooye yowmaidin maalintaas laa tanfacu anfici mayso ruuxna ashafaacatu ergadu ilaa man mid mooyaane kaasoo aadina uu ogolaaday lahu isaga alraxmaanu ilaaha raxmaanki uu fasaxa mooyaane oo waradiya uu raalli uga noqday lahu isaga qawlaa hadalhaana uu raalli uga noqday yaclamu waa ogyahay rabbi maa bayna aydiihim waxa hortooda ahaaday iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ahaadayba walaa yuxiituuna kumana koobayaan bihi ay billaahi alle cilmaa ogaal kuma koobayaan
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinka tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين